ka maqnaanshaha xarunta waxbarashada xilliga waxbarashada maqnaanshaha waxa uu ka suuroobaa ardayga iyo macalinka labadaba sababo jiri kara awgood haddaba kow maqnaanshaha ardayga ardayga waxa uu la maqnaan karaa dhowr sabab a mid isaga la xidhiidha sida xanuun safar iyo arrimo kale b ama b mid waalidka la xidhiidha sidaa awgeed waxaa mar walba muhiim ah in uu waalidka la xidhiidho maamulka ama macalinka si uu ula socodsiiyo ka maqnaanshaha waxbarashada maalintaas fiiro gaar ah xilliga iyo qaabka warbixinta iyo fariimaha ay isku dhaafsanayaan macalinka ama maamulka iyo waalidka waxaan ku xusi doonaa qodob ku sumadaysan xiriirka waalidka iyo macalinka